بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه كتاب المساجد هذا مثل كتاب أحكام المساجد مساجد أحكام تودي أحكام تا كتاب كوديو شيخ رحمه الله تعالى لنع وضعك كتبتا مركو كتبتا نظامين أيو اسكو حجين أيو wadcigii wuxuu sameeyey sheekh raximah اllahu tacaala atartiib اlwadciyu ayuu raacay maxaa yeelay nidaamka wadcigu waxaa weeye qofku markii uu mawaaqiidda uu fahmo salaada markaa kabacdi uu addimahay markii la addimana dadku waxay soo aadayaan masaajidii marka tartiibkii wadciga ahaa ayuu sheekhu u fiiriyey dhinaca wadciga iyo munaasabada kutubta qaabku u dejiyey sheekhu raximah اllahu tacaala leannahu salaadihii markii la addimo waxaa lagu soo aruurayaa masaajidii marka sheekhu wuxuu caddaynaya masaajidda axkaamtoodii marka qaala abu cabdiramaan qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximah llahu tacaala alfadlu fii binaa'i lmasaajid haadaa midkani bayaanu lfadli fadliga caddayntiisii ayuu u baab yahay fadligaasoo fii binaa'i lmasaajidi masaajidda dhismahooda ku sugnaaday sheekhu axaadiistii ku soo aroortay fadliga uu helayo qofkii masaajid ka qayb qaata oo masaajid wax ka dhisa fadliga iyo derajada ilaahay agtiisa uu ku yeelanayo axaadiistaasuu sheekhu noo sheegay qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah llahu tacaala akhbaranaa camru bnu cuhmaan waa ibnu saciid camru bnu cuhmaan ibnu saciid alximsiyu saduuq qaala xadaanaa baqiyatu waa baqiyatu bnu lwaliid ibnu saa'id waa saduuqun ximsiyun laakinahu kahiiru tadliisi cani ducafaa markuu ducafadaahu tadliis uu ku sameeyaao weliba wuxuu yaqaanaa isagu horan waan usoo qaadanay baqiyada tdliiska nooca la yidhaaho tdliis aلtaswiya watajwiid noocaas u isticmaala tdliisu taswiya watajwiid tdliiskan marka la yidhaaho tdliisu taswiya watajwiid waa an yusqida ضaciifan bayna hiqatayni an yusqida ضaciifan bayna hiqatayni laba ruuxoo hiqo ah oo lagu kalsoon yahay ضaciif u dhexeeya inuu meesha ka tuuro xadiidkii marka muxuu soo baxayaa hiqaة can hiqة daciifkiina meeshuu ka tuuray nidaamkaasna waa isticmaalaa sheekhu baqiyatu bnu اlwaliid waana sharu anwaaci tadliis anwaacda tadliiska midka ugu sharta badan oo ugu dhibka badan wey sida xaafidka raximah llahu tacaala xaafidu suyuudi kitaabkiisa alfiyahaanu ku soo qaadanay wa sharuhu tajwiidu wataswiya isqaadu gayri shaykihi wayuhbitu ka mihli can wadaka qacan yajraxu wadaka qaطcan yajrax khilaaf la-aan uu cambaaraynaa qofka noocaa isticmaala kaasuu alfiyaha ku yihi sayuudi raximah llahu tacaala waa baqiyatu bnu lwaliid bnu saa'id asaduuqu alximsiyu laakinahu kahiiru tadliisi can ducafaa can baxiirin huwa baxiiru bnu sacdin alximsiyu hiqatu habtu can khaalid ibni macdaan alximsiyu hiqatu lcaabid can kahiir bni mura waa ximsiyun hiqatun wawahima man caddahu fi saxaaba waxaa gefay qofkii ku tiriyey saxaabada oo yihi kahiirku waa saxaabi can camri bni cabasata ana rasuula اllahi salى اllahu waslm wbaaraka calayhi qaal rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi man banaa masjidan qofkii masaajid dhisa masjidkaasoo yudkaru llahu ilaahay lagu xusayo fiihi masjidkaa dhexdiisa ilaahay lagu xusayo bana llahu ilaahay wuu dhisaa caza wajala lahu shaksigaas beytan fi ljanna guri ayuu jannada dhexdeeda ilaahay uga dhisaa jala jalaaluhu guri adduunyo oo laga dhimanayo oo laga tegayaaba lagu farxaahe guri baaqi noqonaya oo jannada weligii qofku uusan ka gaboobaynin oo uusan ka geeriyoonaynin ayaa ilaahay ugu beddelaa subxaanahu watacaala qofkii masjid dhisa xadiiskan marka baqiya ku sugan baqiyana waxaa weeye waa mudallis waqad cancana lafdiga canna waa ku wariyey oo baqiyatu can baxiirin ayuu yidhi laakiin xadiisku waa xadiis oo shaykhayn uu ku leeyahay shawaahid fara badan shaykhayn ayuu ku leeyahay shawaahid fara badanoo oo shaykhaynkuna way wariyeen xadiiska naftiisaw sheekhaynuu shawaahid ku leeyahay inkastoo iyagu aysan lafdigan aysan ku warinin laakiin alfaad kaley ku wariyeen sida man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna lafdiga yudkaru iyagu ma warinayaan oo siyaaqa yudkaru kuma warin laakiin siyaaqan siyaaq waafaqsan ayay ku wariyeen oo xadiisku saasuu saxiixu noqon qaala abu cabdiraxmaan unasaa'i raximah llahu tacaala almubaahaatu fi lmasaajidi damu lmubaahaati isku faanidda cambaaraynteedii ayuu u baab yahay fi lmasaajidi masaajidii laysugu faano oo la cambaaraynayo halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa in masaajidii laysugu faano yacni xagga qurxintoodii korqaadidoodii waxyaalaha in laysugu faano riyaa'an wa sumca iyadoo qofku ula jeedo iyo faan dadku inuu isku tusayo iyo dadku inuu ismaqashiinayo anaa kaa masjid dheer iyo anaa kaa masjid qurxoon iyo waxyaalaha noocaasa nebigu salى اllahu عalيه wasalam waa ka digey axaadiistii nebigu uga digey salى اllahu wslama wbaaraka caleyh una sheekhu noo sheegi doonaa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu tacala akhbaranaa suweyd bnu nasrin almarwasiyu hiqa almacruuf biraawiyati cabdillaahi bn mubaarak qaala akhbaranaa cabdullahi mubaarak can xamaad bni salamata wahuwa basriyu hiqat caabid can ayub huwa ayub bni abi tamiima almacruuf biayubi sakhtiyaani wahuwa basriyu hiqat xuja can abi qilaaba aladi fara can اlqaضاء cabdullahi bni zayd abi qilaaba albasriyu hiqat lfaadil lakinahu kahiiru lirsaali irsaalkiisa badan oo mursal axaadiista mursalka oo inta badan uu wariyo can abi kilaabati can anasi ana nabiya salى اllahu slm wbaaraka caleyh qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi min ashraadi saaca saacadda qiyaamaha calaamadeeda lagu garanayo calaamaadkeeda lagu garanayo waxaa ka mid a an yatabaaha nnaasu dadku inay isugu faanaan fi lmasaajid masaajidda inay dadku isugu faanaan ayaa waxay astaan u tahay qiyaamihii inuu soo dhowaaday qiyaamihii inuu soo dhowaaday ayay astaan u tahay mubaahaadka nabigu salى اllahu alيه wasalam ashraadu saaca uu ku tiriyey waxaa loola jeedaa qofku inuu yidhaaho masjidii arfacu min masjidika masaajidkaygu masaajidkaagu ka sarreeyaa wa awsacu wa asyanu waana ka ballaaran yahay wa asyan waana ka qurux badan yahay riyaa'an wa sumca wa dalaban lilmadxi isagoo markaa istusus ula jeeda iyo bulshada iyo mujtamaca dhexdooda in lagu ammaano oo la yidhaha alla ilaha masaajid aad maaragta u qurux badan uu dhisay ulajeeddadiisu hadday taas tahay taas weeye marka demmigu imanayo oo ashraadu saaca ay imanayso laakiin masaajidka hadduu qurxiyo ilaahay dartii ula jeedo masaajidku uu kor u qaado ilaahay dartiis ula jeedo falaa yadkhulu fii hada alxadiis xadiiska ma soo gelayo markaa demiga marka demigan waxaa loola jeedaa masjidii arfacu min masjidika wa awsac wa asyan riyaa'an wa sumcatan wa dalaban lilmadxi waa istususu ula jeedaa iyo dadka inuu ammaan uga helo masaajidka uu qurxinayo oo kor u qaadayo oo xadiis waxaa jiraba ibnu khusayma fii saxiixihi uu ku wariyey oo rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uu yidhi ya'tii calىa ummatii zamaanun ummaddayda waxaa u iman doona xilli yatabaahowna biاlmasaajidi masaajidda ay isugu faani doonaan ثuma laa yacmuruunahaa masaajidda aysan camiraynin ilaa qaliila xilli waxaa iman doona uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ummaddayda ku iman doona yatabaahowna biاlmasaajidi masaajidda ay isugu faani doonaan ثuma laa yacmuruunahaa masaajiddii haddana aysan camiraynin ilaa qaliila masaajiddii waa la qurxinaya dabaqyaa laga dhisaya intaasoo qarashaa lagu bixinaya haddana ma la camirayuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh ilaa dad yar oo camiraya mooye xadiiskuna xadiis saxiixa o qaala abu cabdiraxmaan bnu saa'i raximah allahu tacaala dikru ayu masjidin udica awalan haadaa midkani bayaanu dikri xusidii caddaynteedii ayuu u baab yahay ayu masjidin ayudaa waan godaynaahu waa istifaamiye oo mubtada ahu ayu masjidin masjidkee wadica la dejiyey awalan markii ugu horreeyey la dhisay oo la dejiyey sheekha halkan wuxuu uga hadli doonaa masaajidda taariikhda ay kala leedahay masaajidka ugu taariikhda fog waa masjidkee oo markii ugu horreeyaba dunida laga taagay oo midka ilaahay jala sha'nuhu yidhi ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka waa masaajidka kacbada ugu horreeyey masaajidka kacbada ayuu wuxuu ahaa masaajid lagu cibaadaysto oo dunida laga taago kii ugu horreeyey isagu ahaa qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu tacaala akhbaranaa caliy bnu xujrin almarwasiyu hiqatu qaala xadaثana caliy bnu musir kuufiyu faadil waana qaadil muusil magaalada muusil oo ciraaq dhacdana qaaliyu ka ahaan jira can ilacmash oo sulaymaan bnu mihraan almashhuur bu sulaymaan ilacmash alkuufiyu hiqatu lmuqri'u اlkabiir qaari weyna wuu ahaa can ibraahim waa ibraahim bnu yaziid اlkuufi ahiqatu اlcaabid laakinahu yursil wayudelis irsaalna waa sameeyaa mudelisna waa yahay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aqra'u inaan qur-aanka ku dul akhriyo calaa abi aabbahay dushiisa waxaan ku dul akhrin jiray alqur'aana qur-aankan ku dul akhrin jiray aabbihii markaa wuxuu la jeedaa waa yaziid ibnu shariik alkuufiyu hiqa leannu isagu waa ibraahim ibnu yaziid waay wiilku aabbihiina marka wuxuu noo noqonaa yaziid ibnu shariik alkuufiyu hiqa way aabbuhu aabbahaya waxaan ku dul akhrin jiray uu yidhi alqur'aana qur-aankan ku dul akhriyi jiray fi sikati dariiqa dhexdiisa oo aabbe markuu dariiqa aan wada marayno qur-aankuu iga dhegaysan jiray si uu qur-aanka xifdigiisa markaa aabba uu ii baro ayaan dariiqa ugu akhriyi jiray qur-aanka fa idaa qara'tu sajdata aayata sajdati aayad lagu sujuudayo markaan akhriyo sajada aabba waa sujuudi jiray oo muxuu sujuudayaa waa lisamaaci aayati sajda aayatu sajduu dhegaystay waa sunno aayatu sajdu qofka hadduu dhegaysto isaga yuusanba akhrinin yuusanba akhrinin samaacaas dartiisaa sunno u tahay qofku inuu markaa la sujuudo faqultu markaasaan waxaan idhi yaa abati aabbahayow atasjudu fi dariiqi waddada dhexdeed miyaad ku sujuudi oo masaajiddii iyaan arki jiray in lagu sujuudee oo markaad aayatu sajdo maqato dariiq xataa adigoo marahaya aabow dariiqa dhexdiisa meeda isaga sujuudi fa qaala markaasuu aabbahay wuxuu yidhi innii samictu abaa darrin saxaabiga abaa darr la yidhaha ayaan maqlay yaquulu xaal u leeyahay saxaabigu sa'altu rasuula allahi ayaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam ayu masjidin wudica awalan masjidkii ugu horreeyey marka hore la dejiyey oo dunida laga aasaasay kee ahaa qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam almasjid alxaraam waa masjidka kacbadow masjidulxaraamkaas ayuu ahaa qultu markaasaan waxaan idhi haddaan ahay abiidar uma ayun yaa ku xigay qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam almasjid alaqsaa waa masra rasuulillaah waa masaajidkii nabiga sala allahu calayh wasalama loo dheelmiyey wa thaalithu alxaramayn waa xarameynka masjidka saddexda looga dhigo ayaa la yidhaha masjidkan masjidulaqsaa masaajidkan marka masjidulaqsaa waa masaajid hadda asiir ku ah fii aydi asahaayinati waalyahuud gacmaha yahuudda iyo sahaayinada ayuu hadda asiir ku yahay oo uu ku qafaalan yahay qoladaasaana qafaalatay waana faku masjid alaqsaa daynun calaa jamiici almuslimiin in markaa la fakiyo masaajidka la xureeyana waa daynun calaa riqaabi jamiici almuslimiin qof walba ee muslim uu qoortiisa dayn uu ku yahay masaajidka in la xureeyo qofkaan wax kale awoodi karin waa inuu ku duceeyo qof kale waxaan awoodi karin waa inuu ilaahay ka baryo masra rasuuli llaahi sala allahu alay waslm wa uula qiblatayna wuu ahaa qibladii ugu horreysay oo salaadaha lala qaabili jiray sida axaadiis fara badan aanu ku soo qaadannay wuu ahaa marka waxaa weeye fakigiisu waa daynun calaa riqaabi jamiici almuslimiin muslimiinta qoortooda oo dhan dayn lagu leeyahay weye qofka ugu yari waa inuu ku duceeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xoreeyo masjidka qaala almasjid alaqsaa ku xigay qultu markaasaan waxaan idhi wa kan baynahumaa labada masjid imisaa u dhexaysay xagga dhismaha marka la dhisayo qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam arbacuuna caamana u dhexaysa afartan sano ayaa u dhexaysay labadaa masjid taariikhda dhismahooda laakiin waalardu ardadu laka adiga masjidunay kuu tahay abidarow makaanu sujuud dhulkoo dhan aad laakiin ku sujuudi kartaa oad ku dukan kartaa salaadaha faxaydumaa meel kastoo adragta salaata salaadda aad ku haleesho fasalli nabigana xadiiskaa ka maqlay yuri sala allahu alay slam xadiiska marka muxuu u deliishanaa aabbuhu meel walba in lagu sujuudi karo oo xataa dariiqii dhexdiisii iyo meel walba in ilaahay loogu sujuudi karo ayuu xadiiska u deliishaday waalardu laka masjid faxaydumaa adragta salaata fasalli xadiisku xadiisu shaykhayn weeye asalkiisu bukhaari iyo muslim ayaa wariyey qaala abu cabdiraxmaan anasaa'i raximah llahu tacala fadlu salaati fi lmasjid alxaraam haadaa midkani bayaanu fadli salaat salaada fadliga ay leedahay caddaynteedii ayuu u baab yahay fi lmasjid alxaraam lagu dukado masaajidka kacbada ee masjidulxaraam loo yaqaano haddii lagu dukado muxuu dheer yahay masaajidda kale fadliga uu dheer yahay iyo qiimaha uu nabigu ku tilmaamay salى اllahu wslam wbaaraka calayh qaala abu cabdiraxman الnasa'i raximah اllahu taala akhbarana qutayba ibnu saciid ibnu jamiil baqlani asaabiq fi isnaad qaala xadaثana leyt huwa leyt bnu sacdin almasriyu hiqaة اlxuja can naafic waa mowla cabdillahi bni cumar can ibraahim ibni cabdillaahi bni macbad ibni cabaas ibni cabdilmuطalib almadaniyu saduuq ana maymuunata zawja الnabiyi salى اllahu slm wbaaraka calayh qaalat maymuuna waxay tidhi man sallaa qofkii ku tukada fii masjidi rasuuli اllaah rasuulka alle masjidkiisa ku tukada salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi fasalaatuhu afdal salaadiisu aaday u fadli badan tahay waan usoo qadarayna fasalaatuhu afdal salaadiisu aaday u fadli badan tahay qofkii masjidka rasuulka ku tukada salى اllahu wasalam wbaaraka calayh fa innii samictu rasuula اllah anigu rasuulka ilaahay aan maqlay tiri maymuuna zawji nabiy salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam asalaatu ku dukashada fiihi masaajidka rasuulka dhexdiisa lagu tukado salى اllahu عalيه wasalam afdalu min alfi salaatin kun salaadooduu ka fadli badan yahay fii maa yiladii kii dhexdiisana lagu tukado siwaahu siwaa masjidi rasuulillaah masaajidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam masaajidda kale ka soo hartay salaadaha aad ku tukanayso kun salaadood waxaa ka fadli badan masjidka rasuulkood ku tukato sala allahu wasalam wabaaraka caleyh oo wuxuuba markaa ahal u yahay oo astaahilaya keligii in tigid iyo fiise loo goosto keligii salaad inaad ku tukado masaajidka rasuulka bis sala allahu aleyh wasalam inaad markaa tigid u goosato lianna waxa weye kun salaadood oo masaajidda kale aad ku tukan jirtay ayaa ka fadli badan yahay masaajidka nabiga salى اllahu alيه wasalam hal salaadood ood ku tukatid wey wax weyn ilaa masjid alkacbati masaajidka kacbada maahan oo masaajidka kacbada isaga wuu ka ajir badan yahayo asalaatu fi lmasjid alxaraam waa bimi'ati alfi salaatin boqol kun oo salaadood boqol kun oo salaadood ayuu markaa u dhigmaaho masaajidda kale aad ku tukato boqol kun oo salaadood waa konton iyo dhowr sano salaad aad tukan lahayd konton iyo dhowr sano cumrigaaga ka mid a laba salaadood haddaad ku tukato boqol sanoad haysataa salaadihii aad tukan lahayd boqol sano waa laba salaadood oo keliya ku tukato masaajidka kacbada ku yaalla masjidulxaraam ku yaalla wey waa masaajid marka ahl u ah in loo qasto keligoodba ulajeedadu ay tahay in fiisana aad u goosato tigitna marka aad u goosato ayay ahl u noqonayaan masaajidda in salaad uun aada ula qasato xadiidka muslima saxiixiisa ku wariyey qaala abu cabdiraxmaan annisaai raximah ullahu tacaala asalaatu fi lkacbati fadlu salaati salaadda fadliga ay leedahay istixbaabu salaat salaada in lagu tukado oo la sunnaynayo fi lkacbati kacbada dhexdeeda oo la galo iyada dhexdeedii iyada dhexdeedii in la galo qofka ilaahay waafajiyo subxaanahu watacaala in la sunnaynayo darajada salaadaas ay leedahay qala abu cabdiraحman النsائي رaحimه الله taعالى أخbarana qtayبة بن سعيid بن جميل bqlاni qala xadaثna leyt huwa leyt بن sacdi almisriyu ثiqة الxuja alfaqih can ibni شihaabi zuhri almadaniyu ثiqaة الxuja can salim huwa salim bn cabdالlahi bni cmar can abihi qaala wa cabdالlahi bni cmar can abihi cabdالlahi bni cmar qaala cabdالlahi bni cmar wuxuu yihi dakala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam wuxuu soo galay albeyta ayuu galay beytka waa kacbada beytka ilahay kacbadiiyuu dhex galay rasuulku salى الlahu slم baaraka عaleyh huwa isagaa galay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam iyo wa usaamaةu bnu zayd iyo wa bilaal iyo cuثmaan bnu dalxa faأglaquu calayhim waa isku soo xireen albaabkii ilaa dadkii ma wada qaadayso meeshii nabigu galo salى اllahu slم mubaaraka calayh qof walba wuxuu doonayaa inuu nabiga ku daysado salى اllahu slم mubaaraka calayh marka albaabkiiaa la soo xiray intaasi markii ay galeen falamaa fataxahaa rasuulu الlah rasuulka ale salى الlahu عalيه wasalam kacbadii albaabkeedii markuu furay kuntu waxaan noqday haddaan ahay cabdullahi bni cumar awala man walaj qofka gala qofkii ugu horreeyey albaabkii markii la furay qofkii gala qofka ugu horreeyaan noqday walaqiitu bilaalan waxaan la kulmay bilaal fasa'altuu bilaalan weydiiyey hal sallaa fiihi beytka ilaahay waa kacbadee ma ku dhex dukaday rasuulu llahi sala allahu wslam mubaaraka caleyh qaala nacam bilaal wuxuu idhi haah waa ku dhex dukaday halkaasuu ka deliisha nasaa-igii oo fadliga ay leedahay in lagu dhex dukado qofka ilaahay makaniyo o ilaahay u suurtogeliyo waa inuu kacbada dhexdeeda uu ku tukado sida nabigu ugu tukaday salى اllahu slm wbaaraka calayh sallaa bayna alcamuudeyn labada tiir inta u dhexaysuu ku tukaday rasuulku salى اllahu عalيه wasalam labadaa tiir oo alyamaniyeyni ee yamanta loo nisbeeyey yamaaniyeynka waa rugniga uu ku taagan yahay xajarulaswad iyo rugniga kaleoo dhinaca yaman ku beegan tiirka xajarulaswadka uu ku taagan yahay iyo tiirka kaleo ku xiga labadaasaa waxaa la yidhaha yamaaniyeyn liannahumaa fii jihati اlyaman jihat اlyaman maadaama ay ku beegan yihiin ayaa magacaan loo bixiyey oo yamaaneyn la yidhaha xadiiskana asalkiisa bukhaari ayaaba saxiixiisa ku wariyey qaala abu cabdiraxman anasaa'i raximah allahu tacala fadlulmasjid alaqsa wa salaati fiihi bayaanu fadli lmasjid alaqsa masjid alaqsa fadliga uu iska leeyahay caddayntiisii iyo wasalaati ku dukashadu fadliga ay iska leedahay fiihi fi lmasjid alaqsa dhexdiisa lagu tukado halkan sheekh wuxuu uga hadli raximah allahu tacaala masaajidkaas la yidhaaho thaalitثu alxaramayn wa uula alqiblatayn wa masra rasuuli illah rasuulku ilaahina salى اllahu عalيه wasalam loo dheelmiyey wahuwa asiir fii aydi sahaniyati sahaayinati wاlyahuud gacanta yahuuddana hadda qafaal ku haystaan oo xoog ay ku qabsadeen masaajidkaas in lagu tukado fadliga laga helay qaala abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu taعalى akhbarana camr bnu mansuur النasaaئiyu hiqaةu habtu qaala xadaثana abu musir wa cabdulأعlى cabdulأعlى ibnu musir aلdimashqiyu hiqa qaala xadaثana saciid bn abi saciid bn cabdالcaزiiz aلdimashqiyu hiqatu laakinahu tagayara fii aakhiri cumrihi aakhir cumrigiisu sheekuu isbedel can rabiicata ibni yaziid can rabiicata ibni yaziid waa dimashqiyu hiqatu caabid can abi idriis alkhawlaani addimashqiyu hiqa can ibni diilm diilami waa cabdullahi bni fayruuz addiilami waa hiqatu min kibaari taabiciin kibaaru taabiciina lagu tiriya can cabdillaahi bni camrin can rasuuli illaahi salى اllahu wslam mubaaraka calayhi ana sulaymaana bna daawuud nabiy llaahi sulaymaan oo nebi daawuud uu dhalay nebiy llaahi sulaymaan waa nebi ibnu nebi lamaa banaa markuu dhisay nabiy llaahi sulaymaan beyt almaqdis waa beyt almaqdis masjid alaqsa loola jeeda beyt almaqdis markuu dhisay nabiy llaahi sulaymaan sa'ala allaha ilaahay uu su-aashay nabiy llaahi sulaymaan caza wajalla khilaalan arrimo arrimahaasoo halaaatan saddexa saddex arrimood ayuu ilaahay ka baryey sa'ala allaha ilaahay wuxuu weydiistay caza wajalla xukman xukunkaasoo yusaadifu xukmahu xukunkiisa waafaqa fa uutiyahu waa la siiyey xukunkii wuxuu yidhi wax walboo qadiyo kastoo aan xukumo ilaahu xukunka aada jeceshahay oo raalli aad ka tahay aan waafaqo oo khadac xukunkayga ilaahu ka ilaali fafahamnaaha sulaymaana wa kulan aataynaa xukman wa cilma waa ka ilahi yihi jala jalaaluhu nabiy llahi sulaymaan faham xukunkaa ilaahay uu siiyey jala jalaaluhu wa sa'ala allah ilahi wuxuu weydiistay caza wajalla mulkan boqortooye ayuu weydiistay mulkigaasoo laa yanbagii liaxadin axad aan u habboonayn axadkaasoo min bacdihi nabi sulaymaan gadaashiisa fa uutiyahu waa la siiyey boqortooyin jamaca allaahu lahu bayna anubuwati waasaldana nebinimo iyo boqortooye adduunka dhan uu xukumi jiray markuu noolaa adduunka dhan ayuu xukumi jiray nebina waa ahaa meligna waa ahaa nebiy llaahi sulaymaan waa la siiyey isagana wasa'ala allah caza wajalla ilaahay wuxuu weydiistay nebiy llaahi sulaymaan xiina faraqa markuu ka faaruq noqday min banaa'i ilmasjid masaajidka dhismihiisa markuu ka faaruq noqday wuxuu haddana ilaahay weydiistay an laa yaatiyahu masaajidkan axadun axad inuusan tegin oo usan u imaanin masaajidka laa yanhasu xaaluusan soo kicinaynin axadkaas ila salaatu ku dukasho maahane fiihi masjidul aqsa dhexdiisa uu ku tukado oo dan kale uusan u soo aadin meesha ilaa inuu ku tukanayo maahane in wuxuu ilaahay weydiistay an yukhrijahu qofkaa ilaahay inuu ka saaro min khadii'ati gefkii ilaahay uu ka galay in ilaahay uu ka saaro ka yowmi maalintii xaal uu la mid yahay waladatu ummu hooyadii ay dhashay maalintii hooyadii ay dhalashay sidii dembi la-aan uu noqday qofkii uga soo qasta waddan kale ama meel kale uga soo qasto masaajidka iyadoo hadafka iyo ulajeeddada uu ka leeyahay inuu ku tukado uun oo dan kale aan ka lahayn ilahay dembigiisa o dhan in ilaahay u dhaafo saddexdaa arrimood ayuu ilaahay ka baryey nebiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud calayhi الsalaatu wasalaam dena waa nebi jaliil oo ilahay agtiisa maqaam iyo weji iyo jaah ku lehe laa shaka shaki kuma jiro in ilahay dacwadiisa aqbalay marka waa fadli uu iska leeyahay oo qofkii meeshaa aada oo masjidul aqsaaba ilaahay u suurtogeliyo oo ku tukada waxaa ku dhacaysa ducadii nebiyullaahi sulaymaan calayhi الsalaatu wasalaam oo makfiradaas ayaa ilaahay ugu deeqay xadiiskuna waa xadiis saxiixaw qaala abu cabdiraxmaan anasaa'i raximah llahu tacala fadlu masjidi الnabiyi salى اllahu wslam wbaarak caleyh wasalaati fiihi bayaanu fadli masjidi nebiy masaajidka nabiga fadliga uu iska leeyahay salى اllahu wslam wbaarak caleyh caddayntiisii u baab yahay iyo wa salaati ku dukashadu fadliga ay iska leedahay fiihi masjidka nabiga lagu tukado salى اllahu wslam wbaarak caleyh masaajidka nabiga oo lagu tukado salى اllahu wslam wbaarak caleyh fadliga uu ku tilmaamay nabigana slى اllahu wslam wbaarak caleyh qaala abu cabdiraxmaan الnasa'i raximah llah tacala akbarana kahiir bnu cubayd wa huwa ximsiyun muqri'un kabiir waa ximsi qaari weyn u ahaa wahuwa hiqa qaala xadaثana moxamed bnu xarbin alximsiyu hiqatu can zubaydi moxamed ibn اlwaliid waa zubaydi moxamed ibn اlwaliid aلzubaydi moxamed ibn اlwaliid ibnu caamir aلzubaydi alximsiyu hiqatu habtu lakinahu kahiiru tadliis can الzuhriya saabiq fi lisnaad can abi salama bn cabdiraxmaan bni cawf uula jeedaa waa madaniyun hiqa waa abi cabdillahi alaqari mowla اljuhaniyiin reer juhane addoonkoodii ah ayaa laga wadaa waa madaniyun hiqa wa kaanaa labadooduba labadan sheekhba min asxaabi abi hurayra asxaabta abi hurayre cilmiga ka baratay ka mid ahaayeen oo saxaabigaa dadka xalqadiisa soo xaadiri jiray oo cilmiga ka faa'idaystay ayay labadoodu ka mid ahaayeen annahumaa labadooduba samicaa waxay maqleen abaa hurayra yaquulu xaalu leeyahy abu hurayra salaatun ku dukasho fii masjidi rasuuli illah masaajidka rasuulka ilaahay lagu dukado salى اllahu wslam wbaarak caleyh afdalu min alfi salaatin kun salaadood ay ka fadli badan tahay fii ma iyo ladii kiina lagu tukado fii ma masjid lagu dukado masjidkaasoo siwaahu siwaa masjidi rasuuli illah rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam masjidkiisa masaajidda la ka soo haray salaad lagu dukado kun salaadood ayaa ka fadli badan oo masjidka nabiga lagu tukado salى اllahu alيه wasalam oo min almasaajida masaajidda kale ah ila almasjid alxaraam mahane masjid alxaraam oo kacbada ku yaalla mahane faina rasuula اllahi maxaa yeeley rasuulka ale salى اllahu alيه wasalam aakhiru اlambiyaa ambiyadu ugu dambeeyey rasuulkan salى اllahu alيه wasalam wamasjiduhuna aakhiru lmasaajidu masaajiduu ugu dambeeya isaguna masjidkiisoo sidaasaa loo fadilay sida ambiyada kale looga fadilay ayaa nabigeena salى اllahu alيه wasalam masaajidkiisa isagana fadli iyo darajadaa dheeraadka la siiyey oo xagga darajadaa loola jeedaa culammada qaarna waxay ku fasireen qowl kale oo sida sindiga hadda hoos uu ka fasirayo qowluhu aakhiru lmasaajid ay aakhiru lmasaajidi halaaثati saddexda masjid isagaa ugu dembeeyey almashhuudi lahaa bilfadli saddexda masjidoo ugu fadli badan dunida isagaa ugu dembeeyey xagga dhismaha yani xagga dhismaha isagaa ugu dembeeyey ow amase aakhiru masaajid alambiyaa ama masaajidda ambiyada ugu dembeeyey ow annahu yabqaa wuxuu baaqi noqon doonaa aakhira almasaajid wayataakharu waana ka gadaal mari doonaa can ilmasaajid اlukhar masaajidda kale filfanaa'i xagga baaba'a dunida marka la baabi'inayo masaajidda waxa dhan la duubayo la baabi'inayo asagaa ugu dambaynayo masaajidka nabiga taana waa lagu fasiray masaajidka nabigaa lagu khatimayo asagaa ugu dambaynayo ay fakamaa annahu tacaala sharafa alambiyaa sharafa kadalika masjidahu masjidkiisu u sharifay masjidka nabiga salى اllahu alيه wasalam aladii kaasoo huwa isaguba aakhiru اlmasaajid bian jacala salaata fiihi salaada lagu tukanayo ka alfi salaatin fima siwaahu ila almasjid alxaraam wallahu tacala aclam فإن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم آkhiر الأنبياء ومسجدهu آkhiر المaساaجد qاaل أbو سلمة وأbو cabدالله waa labadii شheekoo xerti أbو هurayre ahaa أbو سلم iyo أbو cabداللahi waxay yidhaaheen lm نشhuka kuma aanan shakin أنa أbا هurayرaةa kaana inuu ahaan jiray yquل inuu yihaaho عan xadيiثi رasuuل اللah rasuulka ilaahay xadiiskiisa xaggiisaan hadalkaa idinkaga sheegay inuu yani hadalka sidaa dhahayay kuma aanaan shakinaynin oo markaa shaki noogama jirin hadalkan inuu nabiga ka soo xirtay sala اllahu slam baaraka calayh oo min qowli abi hureyre inuusan ahayn hadalkani markaa kuma aanaan shakinayn famunicnaa laakiin waxaa naloo diiday oo qadar ilaahay ay noo diiday an nastahbita inaan hubsanno abaa hurayre inaan ka hubsanno fii daalika alxadiisi xadiiskaa inaan abu hurayre ka hubsanno inuu marfuuc yahay oo min qowli rasuulillaahi inuu yahay salى اllahu alيه wasalam waana laka manciyey haddana inaan weydiino abaa hurayra xataa idaa twufiya abu hurayra abu hurayre markii la oofsaday oo sheekheenna uu geeriyooday dakarnaa daalika sha'na sha'nigaas aan waxaan ayaan xusnay oo waxaanan maxaan u su'aali weynay abu hurayra oon u dhihi weynay xadiiskani xadiis nabigu yidhi miya salى اllahu عalيه wasalam watalaawabnaa annagiyaa is-eedaynay markuu abu hurayre geeriyooday kabacdi waa is-eedaynay maxaad nooga hubi weysay maxaad u su'aali weysaan isku eedaynay allahna kuwanaan isku eedaynay inaanaan ahaanin kallamnaa inaan la hadalnay inaanaan ahaanin abaa hurayra fii daalika fii rafci daalika alxadiis xadiiskaas ma nabigaad u kor yeeshay oo nabiga miyaad ka hubtaa inuu yidhi inaanaan weydiinaan isku eedaynay xataa yusnida ilaa uu ka tiiriyo abu hurayra xadiiska ilaa rasuulillaahi rasuulka alle ilaa uu uga tiiriyo maxaan u su'aali weynay si uu nabiga ugu tiiriyo salى اllahu عalيه wasalam in kaana hadduu yahay abu hurayra samicahu xadiiska inuu ka maqlay minhu min rasuuli اllah hadduu rasuulka alle si toosa uga dhegaystay salى اllahu عalيه wasalam maxaan u weydii weynay saasaan isku eedaynay fabaynaa wakti naxnu annagu calaa daalika sha'ni annagoo xaaladdaas iyo is-eedayntaa ku sugan oo annagii is-eedaynayna jaalasnaa waxaan la fadhiisannay cabdallaahi bna ibraahiim cabdullahi bna ibraahiim ibna qaari almadaniyu saduuq ayaan la fadhiisannay wadakarnaa daalika alxadiisa xadiiskaasaan sheegnay marka waa xadiiska haddaan soo marno salaatun fii masjidi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskaas ayaan u sheegnay markaan sheekhaas la fadhiisannay waladii sha'nigiina waan u sheegnay sheekha faradnaa aan ku xadgudubnay fiihi sha'niga dhexdiisao min nasi abi hurayra ay min rafci abi hurayra abu hurayre inuu kor yeelay alxadiisa ilaa rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam waxaan kale u sheegnay inaan ka gaabsannay inaan abu hurayre aan weydiinno xadiisku ma marfuuca oo nabiga miyaad u kor yeeli sala allahu aleyh wasalam eedayntaasna waan u sheegnay inaan ka gaabinay qisada faqaala lanaa cabdullaahi ibnu ibraahim wuxuu nagu yidhi ashaddu waxaan ka markhaati ka ahay annii anugu samictu abaa hurayra inaan ka maqlay yaquulu xaalu leeyahy abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fa innii aakhiru alambiyaa wa inahu masjidkayguna aakhiru lmasaajid marka sheekhaasaan noo xaqiijiyey inuu xadiisku marfuuc yahay annaga is-eedayntii iyo shakigii iyo walaacii waxaa naga bixiyey marka sheekha oo yidhi markaa abu hurayra markhaati anigaa idinkaga ah inuu xadiiska nabiga u kor yeelay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh xadiiska uu marfuuc yahay xadiiska asalkiisana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد بن البغلاني السابق في الإسناد عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني الثقة الحجة عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد المدني القاضي الثقة هذه ثقة عن عباد بن تميم المدني ثقة عن عبد الله بن زيد قال وحول عبد الله بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي قريقيق يو منبري منبركيق أن خطبتك أغريه أنت أدى حيسه rawdatun beer ayaa ahaatay beertaasoo min riyaadi iljanna jannada beeraheeda ka mid a waa fadliga mawaadicda nabigu sala allahu alayh wasalam meelaha nabigu uu ku cibaadaysan jiray iyo meelaha nabigu uu taabtay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh derajada meelaha kale ay dheer yihiin ayaa xadiiskani tilmaamay walidaalika nabigeena sala allahu alay wasalam xadiiskan wuxuu ku leeyahay gurigayga iyo mimbarka khudbada aan ku akriyayo inta u dhexaysa waa rawda min riyaadi iljanna waa meesha rawdada ilaa waktina waktina yani xadiis hadda loo yaqaano rawdada hadda loo yaqaano wey oo xujayda markay tagaan in dadka askar iyo boolis iyo masjidka lagu soo daayo mooye dadkooba isdili lahaayeenba ama qof walba rawdadaasuu rabaa laba ragca inuu ku tukado waa meeshii u dhexaysay gurigii nabiga sala allahu alayh wasalam iyo mimbarkii nabigu khudbada uu ka akhriyi jiray oo sidaas uu nabigu u ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh rawda min riyaadi iljanna xujayda marka waaba isku dilayan waa isku garbinaya xaaji ila socday mar waxaan arkay isagoo inta la garbiyey gacantaas ka jabayba muddo markaa isbitaal markaa aan u qaadanayo mushkila laga mashaakila lagala kulmaa meesha marka haddiisan dad boolisa iyo dowladda aysan ku soo kicin ujeeda qaar waxaa jira yani waxa la raadinayo iyo cidhiiriga dadka muslimiinta aada jejebinayso aan miisaan samaynaynin oo ku ordayo dadkii ku tuman ayaa jira marka xaaji mar meesha markaa aan geli rabnay in xaaji ila socdaa gacantaa laga jebiyey dadaa waxay usoo galeen iyadoo aad moodayso sidai beriq boodaysa oo kale xoog usoo orday markaasay wadaadkan buurteen oo gacan ka jebiyeen waxyaalahaasoo kalena khalad waxaad raadinayso waa sunno dhiigna waa daadinayso dhiigna waa daadin marka meeshani meel aad u fadli badan ee aad u qiimo badan oo nebiguna uu ammaanay salى الlahu عalيه wasalam ku tilmaamay rawda min riyaad اljanna laba macnay culimmadu ku fasireen xadiiska bukhaarina aan kusoo qaadanay rawda min riyaad اljanna waxaa lagala jeedo laba macno uun mid ay culimmadu ku fasireenoo qofka ku cibaadaysta meeshaas beer jannaad uu gelahay waa macno macnaha labaad waxaa weeye mawdica naftiisa la rari doonaahoo fa yakuunu min biqaaci اljanna buqcooyinka jannaduba ka mid noqon doona meelaha nebigu salى الlahu عalيه wasalam uu ku cibaadaysan jiray buqcooyinka jannada iyo dholalka jannada lagu deri ama qofka meesha ilaahay ku caabuda ayaa helaya beer beeraha jannada ka mid ah la gelin doonaa qofka labada macno xadiiska asalkiisana bukhaari iyo muslim ee asalkiisa wariyow qala abu cabdiرaحman النsائي raximه الlah taعala akhbarana qutayba sabiq fi isnaad qaala xadaثana sufyaan waa ibnu cuyayna mar hadduu qutayba xadaثana sufyaan hadduu yidhah waa ibnu cuyayna way thawri ma ibnu cuyayna can camaari duhni min baabi nisbati ilى jadihi اlbaciid camaar ibn duhni can camaarin adduhniy cmاr بن معاaويةa كوفiي صدوq لakiنahu شhiiعي waa شhiiعي عن أbي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أمi سلمة أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه qاla رasuulku صلى الله عليه وسلم وxuu yidhi إنa قawائمa mimbarي mimbarkayga tiirarkiisa haada oo kan ah mimbarkayga kan ah tiirarkiisu rawaatibu waxay ku qotomaan في الجannati tiirarka mimbarkaygu jannaday ku qotomaan rasuulku salى الlaه عليه وسلم ay maqaruhaa في الجannة أو أنahu يunqل إلى الجannة jannadaa loo guurin doonaa waa la rari doonaaho jannada tiirarka meesha uu ku taagan yahay mimbarka nabiga sala allahu alay wasalam oo dhan meeshaas buqcadaasaa jannada loo rari doonaa jannada laga mid dhigi doonaa taaw jannadaa laga mid dhigi doonaa ina qawaa'ima mimbari haada mimbarkaygan oo kana tiirarkiisu rawaatibu kuwa ku qotoma weeye fi ljannati jannada dhexdeeda ku qotomaan rasuulku sala allahu alay wasalam xadiiskuna xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan النasaa'i raximah اllahu taعala dikru اlmasjid aladii usisa calى taqwى hada midkani dikru اlmasjidi bayaanu dikri اlmasjidi masaajidka xusidiisa caddayntiisa ayuu u baab yahay aladii masjidkaasoo usisa lagu aasaasay cala taqwa alla kacabsi lagu aasaasay waa masaajidkii qur-aanka lagu xusiyoo lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu اlmuطahiriin masaajidka ilahay uu ku ammaanay qur-aanka masaajidkaas maxaa loola jeedaa marka lamasjidun usisa calى taqwa masaajid alla kacabsiba markii hore lagu aasaasay maxaa loola jeedaa riwaayada nisaa'igaa fasiraysa marka qaala abu cabdiraxman النasaa'i raximah اllahu taala akhbarana qutayba saabiq fi lisnaad qaala xadaثana leytu asaabiq fi lisnaad can cimraan bni abi anasin waa madaniyun hiqa can ibni abi saciid اlkhudri waa saxaabigii weynaaya dhalay abi saciid اlkhudri ibniga marka waa cabdiraxmaan a la dhihi jira cabdiraxmaan ibni abi saciidin اlkhudriy اlansaari almadaniyu hiqa can abihi aabihiiso abi saciid اlkhudri baa xadiis ka qaaday qaala wuxuu yihi saxaabigu tamaara rajulaani laba ninaa waxay ku murmeen fi lmasjid aladii usisa calaa taqwa min awali yowm masaajidkaas alla kacabsigaba lagu dhisay oo lagu aasaasay min awali yowm maalintii ugu horreysaba alla kacabsiba lagu taagay masaajidkaas ma waxaa loola jeedaa masjidka nabiga sala allahu alayh wasalam uu dhisay mise waxaa loola jeedaa masjidu qubaa ayaa loola jeedaa oo heer banu cawf ku dhex yaalla labadaas masjid midka uu yahay oo aayaddu ishaarayso ayay ku murmeen labada nin faqaala rajulu ninaa wuxuu yidhi huwa masjidkaa qur-aanka lagu xusay waa masjidu quba wa qaala alakharu kii kalena wuxuu yidhi huwa masjidu rasuulilah waa masaajidka rasuulku uu dhisay sala allahu alيyه wasalam faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi huwa masjidii haada masaajidkaygan kan wey anigu aan dhisu yidhi rasuulku salى اllahu alيه wasalam marka taasi wuxuu uu yacni deliil ay u tahay masaajidkan lamasjidun usisa calى taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi inuu nabigu caddeeyey salى اllahu alayh wasalam in loola jeedo masaajidka nabigu u dhisay salى اllah wslam bark riwaayaduna saasay saxiix ku tahay oo muslimna saxiixiisuu riwaayadan ku wariyey walidaalika xaafid اlciraaqi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan oo tirmidiga uu ku sharxay wuxuu yidhi waradat axaadiisu axaadiis kalena waxay ku soo aroortay annahu quba oo lamasjidun usisa calaa taqwa in loola jeedo qubo masjidulquba in loola jeedo ayaa axaadiis kalena ku soo aroortay uu yidhi wuxuu yidhi xaafid اlciraaqi whada alxadiisu arjaxu waasaxu waasraxu laakiin xadiiskana ka raajixsan uu yidhi axaadiisa ku soo aroortay lamasjidun usisa calaa taqwa in loola jeedo masjidulquba loola jeedo kana ka raajixsan uu yidhi wa asaxu xadiiskanana xagga sanadka uga saxnimo badan leannahu riwaayatu muslim wa waa riwaayatu muslim fii saxiixihi wey wa asraxu uu yidhi haddana xadiiskana ka saraaxo badan oo masaladu waa ku cad yahay xadiiskani waa xadiisan meelna kusoo gambanin meel lagu soo gambaninoo cid meel kale ku awili kartana aysan jirin ta'wiil ma aqbali karo waa xadiis laa yaqbalu ta'wiil nabiga salى الlahu alay slam agtiisa markii lagu murmay waa masjid fulan waa masjid fulan nabiga salى الlahu alay wasalam wuxuu yidhi huwa masjidii haada waa masaajidkaygan uu yidhi masaajidkaygan weyuu rasulku salى الlaهu عalيه waslm marka saasuu xaafid اlciraaq wuxuu yidhi asrax wey aad u saraaxo badan xadidka uu caddeeye wey qaala abu cabdiرaحman النasaaئي raximah الlahu taعalى fadlu masjidi quba wasalaati fiih haadaa midkani bayaanu fadli masjidi quba masaajidka quba fadliga uu leeyahay caddayntiisii u baabee iyo wsalaati wa fadlu salaati fiihi dukasho lagu tukado masjidulquba dhexdiisa fadliga salaadaas ay leedahay sheekh raximah الlahu taعalى baabkan wuxuu uga hadli doonaa masaajidkaa la yidhaaho masjidulquba ee reer beni cawf ku dhex ooli jiray haddana magaaladii afaaftayoo magaaladii madiina iyo qubaba hal madiina isku noqotay hal magaalo isku noqotay waay magaaladii markay faaftay waay ku ewel quba way ka socnayd magaalada madiinatulmunawara way ka socnaan jirtay hadda magaaladii afaaftay qubaba waa dhaaftay magaaladii magaaladii soo galay masjidulqubaw marka masaajidka quba fadliga uu leeyahay iyo qofkii ku dukada salaadaasi fadliga ay leedahay قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة السابق في الإسناد عن مالك السابق في الإسناد عن عبد الله بن دينار المدني الثقة عن ابن عمر عبد الله بن عمر وقتيبة يا مالك عبد الله بن دينار يا ابن عمر والرباعي ويمر ومن أعلى أسانيد النسائي أسانيد النسائي كي يسر قال وحول عبد الله بن عمر كان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم وحول هاجر يأتي قبان masaajidka quba nabigu waa tegi jiray salى اllahu عalيه wasalam raakiban xaaluu daabad saaran yahay iyo wamaashiyan xaaluu soconayo lugaynayo lugna waa ku tegi jiray asagoo daabad saaranna waa ku tegi jiray taasna waxay tusineen masaajidka nabigu uu ziyaaranayo oo nabigu uu tegayo salى اllahu عalيه wasalama fadliga uu leeyahay oo ilahay agtiisa uu ku leeyahay masjidkaa masjid weyn oo ilahay agtiisa ka weyn inuu yahay ayay tusineen nabigu waa u lugay jiray salى اllahu slم bark marka qaarna daabad ayuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu u raaci jiray xadiidka asalkiisana muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey qala abu cabdiرaحman النsائي رحimه الlه taعalى aخbarana qutayba sabiq fi isnaad qala xadaثna mujamic ibnu yacquub mujamic bikasri اlmim soo maaha mujamic ibnu yacquub mujamic ibnu yacquub اlansari waa madaniyun saduq can moxamed ibni sulayman alkermani annaysaburi darajadiis waa maqbuul qaala markaasuu wuxuu yidhi moxamed ibn sulayman alkermani samictu waxaan maqlay umaamata bni sahl bni xunayf lahu ru'ya ru'yuu leeyahay oo nabiga waa arkay salى اllahu وsلم وbaaraka عalيh qaala umaama wuxuu yidhi qaala abi aabbahayaa wuxuu yidhi abihiisa de waxa wey waa sahl bnu xunayf waa saxaabigii mashhuurka ahaa weynaayo abihi saxaabi mashhuuroo weyn sahl bnu xunayf shahida bedran walmashaahida ku lahaa dagaalkii bedr xataa ka qayb galay aabihii dagaalkii beder waa sahl bnu xunayf ayuu ka qayb galay dagaaladii ka dambeeyey o dhanna uu ka qayb galay wa kaana miman habata yowma uxud dagaalkii uxud markii saxaabada qaarkood dagaalkii ay ka carareen dadkii sugnaaday oo isagoo aan cararin ayuu ku jiray saxaabigan sahl bnu xunayf wa saxiba caliyan wa shahida macahu sifiin dagaalkii sayidina cali iyo mucaawiyana uu ka qayb qaato garabka sayidina cali oo markaa ka dagaalamayey yowma sifiin saxaabi weyn u ahaa qaala abi abahi wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka al salى allahu alيه wasalam wuxuu yidhi man kharaja qofkii baxa xataa yaأtiya haada اlmasjida ilaa masaajidkan uu ka tago masjida qubaa-in masjida quba ah masaajidku masaajidka masjidquba ilaa uu ka tago oo fasallaa fiihi masjidquba dhexdiisa ku tukada kaana lahu waxaa u ahaaday cadlu cumratin cumro mahalkeedoo kale asoo cumraystay ajirkeedaa loo qoray oo cumrada fiisada loo goosanayo oo tigidhka loo goosanayo salaad aad ku tukato masjidulquba waxay la mid tahay adoo cumraystay adoo cumraystay ay la mid tahay u yihi rasuulku sala allahu slam wbaaraka caleyh xadiiskuna waa xadiis saxiixa qaal abu cabdiraxmaan النasaaئي raximah اllahu tacala walidaalika xujayda waxaa weye mar walbaba way aadaan masaajidka quba ilaa waa sunno masaajidka in lasoo siyaarto oo laba ragca lagu tukado sida axaadiis fara badan nabigeenu salى اllahu alيه wasalam uu ku caddeeyey waa lasoo siyaartaa masjidkaasoo qofkiiba ilaahay meesha uu ugu deeqo ilahay uu ku karaameeyo maba ka tago masaajidka markaa inuu aadayo oo markaa qarash u gelayo oo laba ragca uu ku tukanayo masaajid quba ma tushadu rixaalu ilayhi min almasaajid haadaa midkani bayaanu maa iladikii caddayntiisa u baab yahay tushadu rixaalu raryaalka loo xirxirto rarka iyo boorsada wixii loo xirxiran karo ilayhi maaga xaggiisana rarka loo xirxiran karo oo min almasaajidi masaajidii ah masaajidda loo guuri karo oo loo safri karo adigoo dhahaya masaajidda kale way ka fiican yihiin ama way ka khayr badan yihiin waa ka ajir badan yihiin waa masaajidee masaajidee wey masaajidda rarka loo xidhan karo loo safri karo oo la dhihi karo masaajidda kale way ka khayr badan yihin waa kusoo ictikaafahay ama salaadan kusoo tukanahay waa kusoo cibaadaysanahay masaajid noocaasaa jirta oo loo raran karo oo nabigu salى اllahu alيه wasalam uu idmay in loo rarto qaala abu cabdiraحman النasائي raximah الlah taعala aخbarana mxamed bn mansuur almakiyu hiqa qaala xadaثna sufyan waa ibn cuyeyna sufyaan ibnu cuyayna waa sufyaan ibnu cuyaynata almakiyu hiqaة اlxuja can zuhriy asaabiq fi isnaad can saciid abi hureyra ku xigay saciid ibnu musayb wey markaas عن سعيد سعيد بن المسيب المدني الفقيه الحجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحول لا تشد الرحال ررك اللو محر حران كرو ررك اللو محر حران كرو اللو مصفر كرو إلا إلى ثلاثة مساجد سدح مسجد مهن masaajid aada dhihi karto waa u guurahayaah oo cibaadan kusoo samaynaya waa kusoo ictikaafahayaah waa kusoo tukanayaa ood u guuri karto waxaa ka jira saddex masjid uu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam masaajida kale iyagu ka khayr badan masjid alxaraam iyo wa masjidii haada masjidkaygan kan ah iyo wa masjid alaqsa saddexdii masjid oo hadda baabku sheekhu mid walba oo baab gooni ah uu u samaynayay oo baab fara badan sheekhu fadligooda uu uga soo hadlay marka xadiidkan wuxuu tusinaa masjid inta ka guurto oo tiraahid masjidkaasaa ka khayr badan oo ka ajir badan oon aadi ma jiro ilaa masaajidan un baad u raran kartaa oo safar aad u geli kartaa liannahu waa fadliga ay dheer yihiin masaajidda kale oo ayaga ka soo hartay marka xadiidkan saasaa loola jeedaa xadiiska wuxuu ka hadlay waxaa weeye tafdiilu bacdi almasaajidi calaa bacdin masaajidda qaarkood qaarka kale laga fadilo unbuu ka hadlay xadiiskan masaajid masjid masaajid kale laga fadili karo saddexdana ka jira saddexdan masjid ayaa ka jira intaas unbu masaladaas uu xadiisku uu ka hadli culimmada muxadisiintuna waxa weeye waxay ku soo arooriyaan xadiiskan kitaabulmasaajida intooda badanba ay ku soo arooriyaan leannu xadiisku wax kale ka hadli maayo masaajid masaajid kale laga fadilayo waxaa ka jira saddexdan masjid unbuu ka hadlay xadiiska asalkiisuna bukhaari iyo muslim ayaa saxiixaynkooda ku wariyey marka xadiiska looma deliishan karo nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu taymiya wuxuu u deliishaday nabiga siyaaradiisa in loo safro inay xaaraam tahay ayaa ibnu taymiya xadiiskan u deliishaday waana waxyaalaha ugu daran oo culimmadu ay ku qoonsadeen ibnu taymiya aadna ay ugu radiyeen ibnu taymiya ayay ka mid tahay imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa majmuuca wuxuu ku yidhi iclam ana ziyaarata qabri rasuuli illah sala allahu alayh wasalam waxaad ogaataa qabriga rasuulka sala allahu alayh wasalam in la ziyaarto min ahami alqurubaat waxyaalaha ilahi loogu dhowaado kuwa ugu muhiimsan inay ka mid tahay ogaawuy wa anjaxi almasaaci acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu guusha badan wey qabriga nabiga salى اllahu alيه wasalam oo la siyaarto wuxuu yidhi sheekhu fainsarafa alxujaaju min maka xujaydu markay ka soo gadoomaan maka istuxiba lahum istixbaaba muta'akidan sunno aad u adag waxaa loo sunneeyaa an yatawajahuu ila اlmadiina liziyaarati rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam inay aadaan markaa kabacdiyaa loo sunneeyaa yuri madiine ay aadaan markii xajkooda ay soo dhammaystaan liziyaarati rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam si rasuulka ilaahi salى اllahu alيh wasalam ziyaaradiisa ay u aadaan saas uu imaamku uu ku yidhi kitaabkiisa majmuuca ah ayuu ku sheegay sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu sheegay abu zurca alciraaqi abu zurcaha waxaa weeye waa ibnu lxaafid alciraaqi xaafid alciraaqi wiilkiisii wey xaafid alciraaqi wiilkiisii kitaabka la yidhaha darxu tatriib qiso dhex martay wuxuu sheegay isaga aabihii iyo ibnu rajab alxambali sheekha la yidhaho qiso dhex martay ayuu wuxuu ku sheegay kitaabka la yidhaaho darxu tatriib ayuu qisada uu ku sheegay wuxuu yidhi wiilku ibnu lxaafid wuxuu yidhi aabbahay wuxuu yidhi ayaa wuxuu ii sheeguu yidhi kaana waalidii yaxkii waalidkay ayaa wuxuu ii sheegay yuu yidhi waalidkiisu waa xaafidka saaxibu alfiyat alciraaqi alfiyat alciraaqi sheekha lifew waalidkay wuxuu ii sheeguu yidhi annahu kaana mucaadilan libni rajab alxambali isaga iyo ibni rajab alxambali inay daabad isla saarnaayeen ayuu ii sheeguu yidhi fa qaala markaasu wuxuu yidhi sheekhan ibnu rajab alxambali ilaa isagu wuxuu diidan yahay qubuurta in loo rartuu diidan yahay ziyaaradooda ziyaaraة الqubuur in loo rarto uu diidan yahay sheekhan kale ibnu rajab alxambali marka dhinaca falastiin aan usoo soconaa dhinaca falastiin ayaan usoo soconnaa markaasu wuxuu yidhi ibnu rajab alxambali nawaytu salaata fii masjid اlkhaliil anigu safarkaygan waxaan u niyeystay masaajidka falastiin ku yaalo masjid اlkhaliil la yidhaho masaajidka nebi ibraahim loo nisbeeyey masaajidkaas inaan ku sunnaysto wayo safarkaygu saasuu ku saabsan yahay wuxuu ka ixtiraajaa qabriga nabiy llaahi ibraahima meesha ku yaalla inuu markaa niyeysto u diidan yahay oo safarku uu ka noqdo safaru lmacsiya kamaa yaddaci siduu asagu sheeganayo safarulmacsiya uu ka noqdo marka wuxuu yidhi nawaytu salaata fii masjidi alkhaliil markaasaan waxaan idhi uu yidhi anigana xaafid alciraaqiyaa dhahaya nawaytu ziyaarata qabri اlkhaliil anna safarkayga waxaan u niyeystay qabriga nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wassalaam ayaa irtixaalkayga ku sugan yiri markaasuu sheekhi isoo fiiriy u yidhi ibnu rajab alxambali oo maxaad ii khilaaftay uu yidhi oo niyadeeda aad u khilaafaysa markaasaan waxaan yidhi amaa anta faqad khaalafta rasuula allah sala allahu alayh wasalam adiga rasuulka ilaahay aad khilaaftay oo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaatat masaajid nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi looma safri karo ilaa saddex masjid unbaa loo safri karaa masjid alxaraam wa masjidi haada wa masjid alaqsa faqad shadadta araxla ilaa masjid raabic adiga masaajid afaraad ayaad hadda u socotaa oo safarkaaga aad maaragta ugu socota mid afraad aad igu sira ama ana faqad i'tamartu biamri rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalama kuntu nahaytukum can ziyaaraةi اlqubuuri alaa fazuuruuha laakiin aniga waxaan ku dhaqmayaa u yihi xadiiskii iyo amarka nabiga salى اllahu عalيه wasalam ziyaaraة اlqubuur waa idinka nahyin jire laakiin hadda ziyaarta aniga xadiiskaasaan ku socdaa u yihi lakin adiga masjid afraadaad niyeysatu yihi marka nabiga adigu waad khilaaftay salى اllahu wslam wbaaraka caleyh qisadaasoo aabba ii sheegi jira yidhi oo dhex martay sheekhan ibnu rajab alxambali oo isaguna wuxuu ka mid yahay culamada bukhaariga sharaxduu ka mid yahay laakiin masaladan ibnu teymiye ku raacay masaladan uu ibnu teymiye ku raacay oo ibnu teymiye isagu wuxuu dhihi jiray yacni safar in loo safro ziyaarada qabriga nabiga salى اllahu alيه wasalam waa safar lagu dembaabayuu dhihi jiray oo xadiiskanuna u deliishan jiray culimmaduna aaday ugu radiyeen oo way ku qoonsadeen culimmadu yacni in xadiiska loo deliishado safarkaas oo lagu tilmaamo safarulmacsiya lagu tilmaamo walidalika mulla cali اlqaari sheekha la yidhah kitaabkan la yidhah sharxu shifaa ashifaa bitacriifi xuquuqi اlmustafaa kitaabkaas markuu sharxayay wuxuu yidhi waqad farada ibnu teymiya ibnu teymiya wuu xadgudbuu yihi xayثu xarama markuu xarimay asafara liziyaarati الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam in nabiga salى اllahu alيه wasalam ziyaaradiisii loo safro markuu xarimay wuu xadgudbuu yihi ibnu teymiya xaafidkuna wuxuu ku yidhi kitaabkiisa oo bukhaariga uu ku sharxay inahm ilzamu alzamuu ibna teymiya waxay ku laasimiyeen bitaxriimi shaddi raxli ilaa ziyaarati qabri sayidina rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam inuu xarimay ibnu teymiya nabiga qabrigiisa ziyaare in loola qastoo loo safro wahiya min abshaci almasaa'il almanquulati can ibni teymiya waa mashaa'ista ugu foosha xun oo ibnu teymiya loo nisbeeyo u yidhi xaafidkaa dhahaya sharxa bukhaariga ayuu xaafidka uu ku leeyahay abu zurca alciraaqi isaguna wuxuu ku yidhi kitaabkiisa darxu tatriib wuxuu ku yidhi walishaykhi ibni teymiya hada kalaamun bashi cajiib ibnu teymiya xadiiskan wuxuu ku leeyahay kalaam xun oo aad cajiib u ah ayuu ku leey yihi xaafidku wa huwa mancu shaddi raxli ilaa ziyaarati qabri rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam inuu manciyey uu yihi ziyaarada qabriga nabiga sala allahu alay wasalam in safar loogu xirxirto asagoo xadiiskan ka ambaqaadayo xadiiskan wax qabri ah maba ka hadlin wuxuu xadiisku ka hadlayo waxa weye tafdiilu bacdi almasaajid calaa masaajid masaajidda qaarkood ma la kala fadili karaa waxa a'immada sunnadu ay ku soo arooriyeenna waa abwaabtanay ku soo arooriyaan weligood kitaabu lmasaajid bay ku soo kitaabu ziyaaraة الqbuur kuma soo aroorinayaan kuma soo aroorinayan kitaabu ziyaaraة الqbuur qaala abu cabdiرaحman النsaaئي raximه الlahu taعalى itikhaadu الbiyaci masaajida mashruuciyatu itikhaadi الbiyaci kaniisooyinkii kaniisadihii gaaladu ay ku cibaadaysan jireen ka samayntooda jidaynteedii ayuu u baab yahay masaajid laga dhigo oo kaniisadii inta la dudumiyo in masaajid macaabid lilmuslimiin loo bedelo bedelan can macaabid الkufaari والyahuudi والnasaara iyadoo laga bedelayo macaabidda yahuudda iyo nasaarada laga bedelayo oo markaa loo bedelayo in masaajid muslimiintu ay ku cibaadaystaan markaa laga dhigo waa sidai hadda casrigan xadiiskaaba ka dhacday masjidkii weynaayo ayaa sofiya oo ku yiilay turkiga ku yiilay usbuucyadii hadda ugu dambeeyey qisadii ka dhacday oo kale wood oo markaa madaxweynaha turkiga asaga markaa uu iclaamiyey iyo weliba asagoo markaas ictimaadaya qadihii ay soo saareen maxkamaddii turkiga ay soo saareen asagoo ictimaadaya in masaajidka ayaa sofiya oo macbad u ahaan jiray qolada kiristanka oo nasaarada kaniisad u ahaan jiray in loo bedelo masaajid loo bedelo usbuucyadii hadda lasoo dhaafayaana markaa la bedelay waad ku aragteen yani baraha bulshada lagu faafiyey waad aragteen masaajidkaas ilaa dhowr boqoloo sano uu macbad nasaarada u ahaan jiray aniguna waan galay isagoo kaniisada ayaan markaa soo fiirinayay taariikh ahaan waxaan ku arkay waxyaala cajiiba markaan turkiga tegey waxyaala cajiibka masjidka ayaa sofia aan ku arkay waxaa ka mid ahaa maryamay ku safis ku yani ku sawireen meesha muqaabilka ah ay mixra waxay ku sawireen maryamo oo ciise haysata ayay ku sawirayaan iyagu waxay caabudayaan marka maryamo iyo nebiyullaahi ciise suuradooday meesha ku sawireen waa masjid yacni waxyaalaha khatarta ay ka mid aheedo masaajidka aan ku arkay ayaa sofiya markii turkiya aan tegey marka xaqu u lahaa in marka la bedelo waana baabkan waxau uga sheekaynayo mas'alada nasaa-i raximah allahu tacaala itikhaadu lbiyaci masaajid waa mashruucu meelaha biyacdee nasaarada iyo yahuudda ay macaabidda u yaqaanaan haddii awood loo leeyahay in la bedelo masaajid loo bedelo qaala abu cabdiرaحman النsaaئي raximه الlahu taعalى akbaranaa hanaad ibnu sri alkuufiyu hiqaة can mulaazim mulaazim bnu camrin ibn cabdillaahi alyamaami aلsaduuq qala xadaثanaa cabdullahi bnu bedrin waa yamaamiyu hiqa can qays bni dalqin alyamaami aلsaduuq can abiihi dalqi bni caliyin waa saxaabi qaala wuxuu yihi saxaabigani kharajnaa waan baxnay wafdan xaal aan nahay annagoo wafdi ah ila الnabiyi nabiga xaggiisaan u baxnay salى اllahu slm wbaaraka caleyh wabaayacnaahu nabigaan la mubaayacoonay sala allahu wslam wbaaraka caleyh waxaan kula ballannay cala alislaam diinta islaamka inaan u noolaanayno u dhimanayno ayaan kula mubaayacoonay ballan kula galnay wa sallaynaa macahu nabiga micigiisan annagoo wafdi ah waa la tukanayo intaan wafdi ahaan nabiga la joognay salى اllahu عalيه wasalam nabigaan salaadaha ku xidhanaynay salaadaha naga bixinayay wa akhbarnaahu waxaan u sheegnay rasuulka salى اllahu عalيه wasalam ana biardina biica dhulkeenna kaniisad inay taallaan u sheegnay biicadaasoo lana annaga noo sugnaan jirtay oo kaniisad qabla alislaam intaanaan soo islaamin kaniisadaa jirtay oo meesha macbad ahaan jirtay oo qolada markaa nasaaradu ay ku cibaadaysan jireen fastawhabnaahu nabiga waxaan ka hibo dalabnay oo nidhi nasiib min fadli dahuurihi dahaaro qaadashadiisa wixii ka soo haro faadilkaa biyaha ad ku dahaaro qaadatay ood ku weysaysatay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam waxay ka soo haray nasiib aanu barakaysanno leanna wixii jidhka nabiga taaftay sala allahu calayhi wasalam waxay leeyihiin barako iyo fadli dheeraada ayay leeyihiin fadacaa nabigu salى اllahu alيه waslm wuxuu u yeehay bimaa-in biyo fatawadaأ waa weyse qaatay biyihii ku weyse qaatay watamadmada nabigu salى اllahu alيه waslm waa luqluqday uma sabahu maa tawada'a wixii uu ku weyse qaatay oo watamadmada uu ku luqluqday biyihii uu ku weyse qaatay oo uu ku luqluqday ayuu wuxuu ku shubay fii idaawatin ubbo uu noogu shubay weel ubbaahuun haysanay ubbadiiu noogu dhex shubay biyihii uu ku weyse qaatay rasuulku salى اllahu alيه wasalam oo rasuulku uu ku luqluqday ayuu ubbo noogu shubay wa amaranaa nabiguna waana amray ay bilkhuruuj markaasuu yidhi kaasaan sahay idinkaga dhigaye ordoo marka fasaxaa tihiine baxa yuu rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka caleyh fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi ukhrujuu baxa marka faidaa ataytum ardakum dhulkiina markaad tagtaan faksiruu biicatakum kaniisadiinna jebiya wixii meesha macbadka nasaarada marka ay ku cibaadaysan jireen jejebiya wandaxuu makaanaha booskeedii ay ka dhisnaan jirtana ku firdhiya bihadalmaay biyahan barakaysan oo anigu aadin siiyana booskeedii markaa shayaadiinta iyo waxyaalaha balaayado dhan a ku baaba'aye weysaqaadka nabiga sala allahu alayh wasalam meesha ku weyse qaatay meeshaa kaniisada ahaan jirtana biyahan marka aan idin siiyana ku firdhiyu rasuulku sala allahu alayh wasalam watakhiduuha masjidan masaajidna ka dhigta meesha biicada ahaan jirtay buqcadeedii buqcadii biicadu meesha ahaan jirtay lagu cibadaysan jire nasaaradii ku cibaadaysan jireen gaaladu masaajid ka samaystay bu rasuulku sala allahu alay wasalam faqulnaa markaasaan waxaan nidhi ina albalada baciid walxara shadiid beledka aan u soconnahay wuu fog yahay kulaylkuna wuu daran yahay oo dhum meel kulul aan sii maraynaa rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam walmaaa yanshaf biyuhuna waa naga engegayaan waaba naga qalalayaan biyahan yaroo aadna siisay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam cabid nooguma filla waa naga dhammaanaya kulaylka iyo cabiddaas iyo waxyaalaha waa engegayaano waa dhammaanayaan biyuhu fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi mudduuhu kordhiya biyaha biyaha ziyaadiya biyo kale ku kordhiya min almaai biyo kale ku kordhiyu yidhi biyahan barakaysanau idin siiyey haddaad ka baqaysaan intaad dhex kusii socotaan inay idinka dhammaadaan biyo kale ku darsada oo ku ziyaadiyu rasuulku sala allahu alay wasalam fa innahu maxaa yeelay fa innahu maa'igan maa'i dahuuri biyahan anigu aan ku dahaaro qaatay laa yasiiduhu biyaha zaa'idka ah oo aad ku darteen uma ziyaadinayo ilaa tiiban wanaagu usii ziyaadina wax kastoo lagu daraba biyahan dahuurka anigu aan idin siiyey oo barakaysan ayaa ka qaalib noqonaya asagaad usii ziyaadinaya diib iyo barako asaa usii ziyaadinayo xadiiskan marka wuxuu tusaale u yahay biyuhu hadday yihiin biyo mubaaraga almaau lmubaarak biyuhu hadday yihiin mubaarak laa yaslubu khusuusiyatahu maaun hayruhu khusuusiyadii asaga ku dhex jirtay biyo kaloo ka siibi karaahi ma jiraan mahmaa lagu daro oo lagu badiyo leannahu nabigu sala allahu alay wasalam biyihii mubaaraga ahaa oo saxaabadan uu soo siiyey biyo kale haddaad ku dartaan nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa yasiiduhu ilaa diiban diibahana wax kaluma siyaadinayo xadiidka marka meesha laga qaadanayo waxaa weeye biyuhu haddayba mubaarag ay yihiin wax kastoo lagu daraahi ma nasakhi karaan khusuusiyadii khusuusiyadii iyo barakada kama nasakhi karaan biyuhu hadday yihiin maaulmubaarak sidaas awgeed soomaalida caadadeeda waxaa weeye waana caado wanaagsan taaliisha markii la tufo waxay yidhaha hanaloo badiyo hanaloo badiyo biyahaas marka mar kasta oo la badiyo taaliisha oo si jamaacada loo kala gaarsiiyo loo badinayo laa yasiiduhu ilaa diibantii oo kale khusuusiyada wax ka siibi karaa ma jiraan biyaha qur-aanka lagu akhriyey biyaha qur-aanka lagu akhriyey mahmaa la badiyo khusuusiyadiisa haddii fuusta laga dhigo xataa fuusta haddii lagu dhex daro khusuusiyadii ay lahayd tahliisha lagama siibi karo xadiiskana laga qaada xadiiska nabigu yihi sala allahu alay slam waxaa la mid a xujayda qaarkood caadada ay sameeyaan xujayda qaarkood waxay sameeyaan maa u zamzam waa maa u mubaaraga wey oo la barakeeyey maa u zamzam markay soo qaataan guryahooda ay keensadaan ilaa deriskii iyo asxaabtii iyo qaraabadii maadaama ay iska badan yihiin qaarkood biyay ku daran dadka qaarana ku ictiraada oo ku bushiya u yidhaha biyaha zamzamka hadda maxaad ugu darteen ama barakadiisii iyo ay meesha ka baaba'daaho zamzamkii xadiidkan wuxuu tusinayaa laa yaslub khusuusiyatahu khusuusiyadii biyu hadday mubaarag yihiin khusuusiyadiisa lama siibi karo biyu hadday mubaarag yihiin khusuusiyadiisa mar walbaba asaga mubaaragiyaa ka sarraynayo mubaaragii ayaa mar walbaba ka sarraynayo fa qaala mudduuhu min almaa'i fa innahu laa yasiiduhu ilaa diiban fakharajnaa waa baxnay xataa qadimnaa beledana ilaa beledkeena aan usoo galnay fasakarna fakasarnaa waxaan jebinay biicatana biicadeenii kaniisadeenni waa jijibin uma nadaxnaa makaanaha booska ay ka dhisnayd ayaan biyihii nabiga salى الlahu alيه wasalam aan ku firfirnayn uuna soo siiyey watakhadnaaha masjidan waa halkuu ka deliishanayo qisada halkaas nasaa-id masaajidaan ka dhiganay fanaadaynaa fiihi masaajidkii dhexdiisii waa adinay biladaani aladaani almashruucu اlmacruuf aadaankii nabigu noo jideeyey salى الlahu alيه wasalam macruufka ayaan ka dhex adinay meeshii kaniisada ahaan jirno masaajidka aan u bedelnay waa ka dhex adinay qaala markaasuu wuxuu yidhi saxaabigii dalqubni caliy weeye war raahibu raahibkii ninkii raahibkaayo nasaarada ahaa raahibka waxaa la yidhaahaa waa annasaara aladi yatacabadu fi lkaniisa waa ninka nasaarada kaniisada ku cibaadaysan jiray waa cibaadada iyagu waxay u yaqaanaan raahibkii nasaaradii meesha ninkii nasaarada meesha ku cibaadaysan jiray rajulun ninuu ahaa ninkaasoo min dayihin qabiilada dayi u dhashay nin qabiilada dayi u dhashay ayuu ahaa falamaa samica alaadaana ninkii meesha ku cibaadaysan jiray oo nasaarada ahaa markuu aadaankii maqlay qaala wuxuu yidhi dacwatu xaqin hiya kelimadaasu dacwatu xaq dacwad xaqa wey yidhi waxay keeneen allahu akbar allahu akbarna waa runtooda yidhi ilahi waa weyn waa runtooda ilahi waa weyn dacwatu xaq wey yidhi uma istaqbala markaasuu raahibkii meesha ku cibaadaysan jiray oo nasaarada ahaa wuxuu qaabilay talcatan dalcad meel taagahoo dalcaduhu aaday dalcaddaasoo min tilaacina dalcadaheenii ka mida dalcaddiiyuu fuulay falam narahu bacdu bacda dalik markaa ka bacdi maanaan arkin ma geeriyooday ma waddan kalu isaga haajirin meeshii masaajidaa loo bedelay marka daahiru riwaayana waxay tusinayaan ninkan inuu tawxiidka uun ku qancay ayay tusinay dacwatu xaq u ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadu rasulllahna waa ku jirtaa dacwatu xaq markuu leeyahay marka inuu tawxiidkiina qiray risaalada nabigana sala allahu alayhi wasalam uu qirsan yahay dacwatu xaq aa daliil u ah dacwatu xaq marka inuu meesha yani waxa loo arki waayo magaalada uga haajiray sababta uga haajiray allahu aclam waxaa dhici kartaa inuu meel gooniya rabbigii isaga caabuday oo meesha uu isaga geeriyooday waa suurtagal inuu fikirkiisii hore oo nasaaranimada isaga tegana waa suurtagal laakiin daahiru riwaaya waxay tusinee annahu aslama bikelimati tawxiid kelimatu tawxiid inuu markaa ku islaamay markaa kabacdi ma aanaan arkin xadiisku waa saxiix allah subxana wa tacala